qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka somalilan oo si rasmiya maanta uga bilaabantay gobollada maroodijeex iyo togdheer ayaa waxaa guddiga doorashooyinka ee somalilan ay sheegeen in wejigani uu yahay kii ugu dambeeyey ee qaybinta kaararka codbixiyayaasha somalilan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hata la joogo xilligii qaybinta kaarhka loo dadaali lahaa la sheegay toban cashay soconaysaa kaar qaybintu toban cashay soconaysaa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii wuu ka heli doona haddii la ka dhigo waa inaynu run ahaantii ku dadaalnaa kaararkaasi inaanay nagu soo noqon maanta furiinteedu intaasay daaran tahay maanta maalin doorasho maaha waa maalin kaar qaybin doorashadu way iman doontaa waana idinku soo noqon doonaa haddii la ka dhigo laakiin doorashada salaad walba waxaa ka hor salaad waliba sida u horrayso wakhtigeedaynu tukanaynaa haddii ilaahay naftu inoo daya maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeenna yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaangelinayey ee dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayey waa in iminka loo soo guraa xubnaha guddiga doorashooyinka somalilan ee heer qaran ee toddobada ah ayaa isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmiya uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyayaasha somalilan iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka gabiiley duqa magaalada gabiiley maxamed amiin cumar cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka somalilan hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u derdergeliyeen waxaanu ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhowaynaynaa wafdigan uu hogaaminaya guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka oon leenahay gobolka ku soo dhowaada mar labaad waxaanu uga mahad celinaynaa hawshaa weyna ay qaranka u hayaan oo runtii howl culayskeeda leh oo guud ahaan jimlada somalilan gobolladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen maantana saddexdii kale ay ka bilaabmaso oo marka goobaha iyo fasilitiga loo baahan yahay howl aad iyo aad u culusa sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runtaa hawshaa aad iyo aad baan ugu hambaleeyaynaa mar labaad maanta gobolkeenna runtii afar iyo toban goobood oo ka midabay diiwaangelinta kaalqaadashada diiwaangelintu ka bilaabmasaa sideed goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyaya iyo lix goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jebiyey waxa weeyaan waa guud xusbiyada kala duwan ee somalilan ayaa dhinacooda waxay bilaabeen derdergelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarhka codbixinta mawliid kayse maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ee gobolka maroodijeex kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay ugu horreynna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelintu saaka oo ahayd subax taariikhdu bishu tahay labayo tobanka bisha lixaad ama juun waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol mooye saddexda gobol ee dambe ee somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa waxaa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo muddoba dadweynuhu sugayeen run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda ama sideedda degme caasimaddu ka mid tahay guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xirse xaaji cali xasan guddoomiyaha xisbiga waddani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka maroojeexa xisbiga waddani mawlid kayse maxamed mawlid qaro si habsame ayaa arrintaasi u dhacday sidii loogu talagalay ba u dhacday aad iyo aad baana dadweynaha reer somalilan ama caasimadda ku nool si habsamiya ay u qaadinayaan oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen siday kaarhka maanta gacanta ugu qabsan lahaay waayo waa berigii waxa dhacday kuyuyada oo sixidhay ayaanu u wada tagnay si fiican baanu usoo kormeernay si habsamiya ayaa hawshaas u socotay
ugu dambaynna mawlid qara guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee waddani ee gobolka maroodijeex ayaa ku dhiiri geliyey bulshada gobolka maroodijeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan dhammaan ummadda reer somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa ee gobolka maroodijeex waxaan leeyahay meel aad joogtaanba kaarhkiina komitida maanta way dhammaatay hadal aflagaade iyo wax cidlo la iska yidhaha kaarhku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonayana halkiisa gaadhsiiya sidaa awgeed waxaan leeyahay mujtamaca reer somalilan gaar ahaan caasimadda mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xusbiyada mucaaradkii inay ku dadaalaan siduu qof waliba aanu uga habsaami lahayn kaarhkiisii uu isu diiwaan geliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsan lahaa guntigana dhiish iskaga dha meel adagna uu gashan lahaa si maalinta doorasha ay timaaddo uu ugu ciilbixi lahaa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa